shan boqol konton iyo laba litir oo khamri ah oo ay haqabadeen ciidanka booliiska gobolka togdheer iyo la kaburburiya gudo saldhigga magaalada burco meelo la kaburburiyay dhalooyinkun khamriga ee weyba goobroog ku hayay gudoomiyaha maxkamadda gobolka togdheer xeer ilaalinta gobolka taliyaalka ciidamada booliiska gobolka iyo kan degmada burco ee maamulka somalilan taliyaha qeybta booliiska gobolka togdheer qatar faarax oo ku dubahey burburinta dhalooyinkun khamriga eh yaan mahadnagay maxkamadda gobolka togdheer sida sharciga yaan marsiiday ragalaha ka qobdi khamriga hanasey oo ka ganacsadaay aad bay maxkamaddu u mahadsan tahay maadaama ay gudatay waajibaadkeedii eedaysanihii biliisku hor keenayna ay xukuntay kii maqanahaana maqnihiisii ku xukuntay cid kastooo ka ganacsanaysa khamri ama cabbaysa waajibaadka kan la mariyuunbaa la marinaya haddii eeba ka dhigo waxaan leeyahy ka waantooba iska daaya oo mulkhabaayis wax alle wax laga faa'iidaya ma jiro laguma tijaaro laaca weeyi laaca adduunyada ayuunbuu waxa weeye idin tusaya waxalkan waa khasaaro wahooga iska daayaan leeh haddaad deen weydaan ama guri dhig ama geed hoostii dhig ama gaadhi ku sidoo biliisku waa kii ku qabtoon xafiiska heer ilaalinta gobolka togdheerya sheegay in la xukumay dhammaan eedaysanayaalkii lahaqaqobaday iyo ogadaayeen qamrugu aanaseyte oo haayay saddex qof oo kono baxsad useeya raxmaan maxamuud saleebaan iyo fu'aadkayse kuwaasoo lagu soo eedeeyey bishii labaad shan iyo labaatankeedii xafiiska xeer ilaalinta oo haya oogista dacwadaha ee qaranka u qaabilsan wuxuu eedaysanayaashaas soo eedeeyey bishii labaad shan iyo labaatankeedii ayadoo eedaysanayaasha midka dambiilayaasha mid ka mida loogu tegey gurigiisa isagoo ku kaydsaday saddex iyo labaatan dhalo oo khamriya oo dareejiina nooca dareejiin loo yaqaanaa oo u dhiganta shan boqol iyo labiyo konton xafiiska xeerilaalintu muddadaa wuxuu ku guda jiray dhammaystirka oogista dacwadaha waxaana maanta lagu dhawaaqayaa xukunkii oo lagu xukumay dambiilayaasha midkiiba lix sanno dambiilaha labaad ee fu'aadkiise isagu waxa weeye waa nin ka ganacsada khamriga oo caana oo la yaqaano waana markii labaad ee isla bishan gudaheeda uu magaalada khamri soo geliyo lagu xukumo lix sanno waxaan u mahadnaqaynaa ciidanka qaranka gaar ahaan booliska uu hogaaminayey taliya qaybeedka gaashaanla sare khadar faarax oo hawshaasi iska xil saaray soo qabtay khamrigii maxkamadda hor keenay iyo sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa taliyaha saldhigga aadan saleebaan sarkaal ibraahin oo isaguna hawshaa qayb weyn ka ahaa siday sheegan taliyaha iyo xafiiska xeeraalintu halkan waxaa yaallo shan boqol iyo labayo konton dhalo oo khamriya waa khamri aad iyo aad u tiro badan magaalada si weyn weyn buu fasahaadin lahaa kolley kuwa cabbaa yaqaana haddiiba quraabadiiba laba la wadaajiyo laba wada cabto iyo kun iyo boqol qofaas rahaami lahaa habeenka magaalada kun iyo boqol qoysta masaariiftooda ayaa ayaa halkaa geli lahayd si ay sheegeen waxaa lagu soo qabtay bahalkan wax lagu eedeynaya laba nin de waa ninkii guriga lagu soo rogay lahaa ee guriga dee ku kaydinaya weeye qorshuna waxaa in magaalada lagu wasaco magaalada loo qaybiyaaba qorshuhuna aha nina waa ninkii gaariga ku keenay ciidanka badhugse noo sheegeen waxay la socdeen markuu dhul fog soo socday ayaa warkiisa sidaas taliyahan khadrimaasa yihiin way shaqaynayaan dhib badan madamadaka iska hortaageen